Maamulka Puntland ee ay dadka qaar ugu yeereen "shahaado la dirirka" iyo hay-ado ka howlgala dhulkaas ayaa bilaabay inay la dagaalamaan gudniinka sharciga ah. Waxay sheegeen inaan loo baahnayn gebi ahaanba in la gudo gabdhaha, isla markaana la joojinayo gudniinka. Xeer loogu yeeray xeerka joojinta gudniinka gabdhaha oo ay meel mariyeen golaha wasiirada maamulkaas ayaa hadda horyaala golaha wakiilada Puntland si ay u ansixiyaan. Haddaba arrintaas ayaa waxaa gaashaanka u daruuray haweenka Muslimaadka ee ku nool halkaas, kuwaasoo sheegay inaysan cidna kala tashanin gudniinka gabdhahooda haddii ay xitaa kun jeer ansixiyaan.
aaqur zamaan ayaa lagu jiraa gaaladana xoog waxbay qarqarsan jirta maanta laakiin bannaankay waxay oola soo baxday arrinkeedii ahaa inay muslimiinta wax u yeedhiso waxaa la yidhaahday qofkii aan quudkiisa u madax bannaanayn qaraarkiisana uma madax bannaana hooyadu gabadheeda ma gudan kartaa oo la leeyahay habartii gabadheeda gudata waa la xiraya xabsigaa loo taxaabaya marka gudniinku horta waa fidrada islaamnimada nebi kasta diintuu la yimid bay ku jidha xitaa diinteenna keliya ma ah ambiyada ilaahay soo diray oo dhan fidra waxaa la dhaha rasuul ilaahay soo dirayba midda uu la yimaadaa la dhaha marka waa fidro islaamiya marka waanay baarlamaan iyo hay-ad midna kala tashanayn hay-ad iyo baarlamaan wax ku hadday kun jeer sharciyeeyaanna hawshaasna waa howl asturan oo in lala warwareego ma aragtay cirka dhulka lala qabto ma isa ahayn waa wax aqraad siyaasiya ay ku jiraan ma aragtay Sidoo kale qaar ka mid ah haweenka ayaa waxay yidhaahdeen sidan waa muhim waxaana soo galay hujuum iyo weerar sida aad arkaysaan waxa nolo ku yimid waa gabdhaheennii iyo hawshoodii baarlamaankii wax kaloo ay qabtaan markay garan waayeen waxay ku soo wareegaysteen inay gabdhaha yeelkaa iyo howlahooda iyo shaqooyinkooda ay soo farageliyaan taasna dicifnimadooday keenaysaa mana ka raalinahin mana ka yeelayno cidna uma daba istaagayno gabdhaheenna yaa u daba istaagaynaa ma cid baan u daba istaagaynaa cid aan u daba istaagayna ma jirto howlahaas maaha waa arrin muddo dheer soconaysay waxaana dabada ka wada waa dadka caddaanka iyo gaalada hadday yuhuud tahay iyo hadday kiristanka tahayba diinteenni waa lagu soo duulay si aad iyo aadabaana loogu soo duulay
arrintanna waxaa ka dambeeya reer galbeed reer galbeedna hadday xaq siinayaan dumar oy xuquuqdooda u dhiinayaan u dhicinayaan waxay u dhicin lahaayeen oo ka hadli lahaayeen gabdhaha maalin walba baararka lagula cashaynayo lagula tubanayo uurarka qaadaya aflaamtii ugu dambeysay ee ay dhowaan soo saartay mu'asasada alkataa'ib ayaa laga dheehanayay sida ay hay-adaha shisheeye iyo reer galbeedkuba ugu dadaalayaan baadiyeynta gabdhaha muslimiinta iyadoo loo dejinayo xerar duminaya diinta islaamka kuna cayaaraya sharafta gabadha muslimadda ah